wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug waliyo gudoomiyaha degmada farxad macalin iyo mas-uuliyiin kale si rasmi u dhagax dhigay dhismaha iskuul cusub oo u gaara gabdhaha degmagaalada gurcaan ee gobolka galgaduud munaasabada dhexdhiga ayaa wax ka dhacday goobta loo qorsheeyey hirgelinta iskuulka waxaana ka qayb galay odayaasha dhaqanka waalidiin macalimiin iyo qaybaha kadulmashada degmada gurcaan ee gobolka galgaduud mas-uuliyiinta ayaashan iskuulkan oo qayb ka yahay dadaalada galmudug ugu jirta horumarinta waxbarashada gabdhaha si loo helo bulsho waxbaratay gaar ahaana qaybaha haweenka oo mararka qaar la kulmi kara caqabadaha dhinaca waxbarashada ah muqaal oo ku hadlayay afka g b e ayaa sheegay in mashruucan qayb ka yahay dadaala lagu xoojinayo horumarinta waxbarashada gabdhaha galmudug waxaa loogu talagalay in gabdhaha waxbaranaya enrolmentigooda uu kordho waana la ogyahay gabdhaha wacyiga maanta meesha laga joogo waxaana la rabaa maanta maadaama ay gabdhaha iyo wiilasha isku meel wax ku wada dhigan jireen in la helo iskuul gabdhaha u qaasa oo gabdhaha macalimiin gabdhahana la keeno waxaan rajaynayaa gacanna inaad caruurtiinni wax ku bartaan gacanna ay niigu shaqeeyaan gacanna horumarintii iyo deegaankii ay ka qayb qaadato qof kasta oo waxbarta deegaanka micnuhu kusoo kordhinaya gudoomiyaha degmada guraaale farxad dimcaan ayaa dhankiisa sheegay maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dhamaystirka kulkani si kor loogu qaado aqoonta gabdhaha reer galmudug gaar ahaan degmada guraaale ee gobolka galgaduud
waxay bilaaw u tahay hawshaan runtii in waxbarashada awoodda la isugu geeyo horumar waxuu ka dambeeyaa markii wax la barto waxbarashada gadaasheed ayaa horumar laga shaqayn karaa marka in dadka reer gurcayaal guud ahaan waxaan rabaa inaan u rajeeyo inaan ka wada faa'iidaysanno oo iskuulkan si gaar ah gabdhaha loo dhisaayana inuu noqdo mid sidii loogu talagalay looga faa'iidaysto haddii ilaah yidhaahdo kabdeegaan ahaanna saasaan ballan qaadayna haddii ilaah yidhaahdo aadaa umahadsan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed maxamuud cilmi ayaa dhankiisa sheegay in iskuulka oo qayb ka yahay iskuullada loogu tagan hormariyo waxbarashada gabdhaha reer galmudug ayna wasaarad ahaan diyaar u yihiin si kor loogu qaadi lahay aqoonta iyo tayada gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer galmudug in gabdhihii laga qaybgeliyo waxbarashada in gabdhihii la keeno ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun oo macnaheedu ayay tahay dadku dee waa ka siman yahay magta laakiin kama sinno qof aqoon leh oo waxbartay iyo qofaan waxba baran ma sinno gabadha markay waxbartay wiilka waxbartay waxay sii dheerto fadliga sii dheerto waxa waaye waxay soo saaray generation dan oo maaragtaa dalka iyo dadka anfacayo sababtoo ah wakhtiga ugu badan ilmuhu waxay la qaataan hooyada hooyo waxbarata marka haddii la helo waxaa soo baxaaya jiil fiican oo ayagana tacliin iyo dadkooda iyo dalkooda iyo degaankooda inay wax taraan diyaar u ah waana sababtaas sababta annagu haddeertaan aan u doorannay mashruucan g b ga injineerka siduu hadda sheegayba iskoolka halkan laga rabo waa iskool casriya oo si casriya u dhisan oo gabdhaha keliya ay leeyihiin loogu talagalay gabarh keliya inay wax ku barato hadduu ilaahay idma inta shaqadiisu socoto dee injineerkii barnaamijka mashruuca g b ga wasaaradda u qaabilsanaa oo hadda halkan hadaljeedinta ku lahaa isaga kormeer badan kolleba ku samayn doono wasaaraddan isaga injineer u ah waxaan rajaynayaa in hadduu ilaahay idmo iskool qurux badan oo wanaagsan oo magaalada iyo dadkuba ay yidhaahdaan mashruucaas mashruuca yatiilna waaye oo wax fiican noo reebay inuu iskoolkaas halkan ka soo baxo mashruuca lagu dhisayo iskuulka gabdhaha degmada gurcaan ayaa la filaya inuu yeesho fasallo casri iyo xarumo caafimaad agab waxbarasho iyadoo lagu talagalay in lagu dhiirigeliyo waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed gaaraan kuwa reer galmudug korna loogu qaado aqoon iyadoo meesha laga saaray caqabadihii ku gudbanaa waxbarashada gabdhaha reer galmudug gaar ahaan degmada gurcaan ee gobolka galgaduud